gabaygaas halkaas ugu joojiya waxaan kaloo idin raacinayaa gabay yaroo waa niman waxaa jiray daraawiishta madaxda dawlad bay ahayd markay qolo madaxo odayaal u yimaadaan xoolaa loo uruurin jiray nimankiio adhi loo uruuriyey baa qaarkood fakaday markaasaa adhigii waxoogaa qaybintiisii hakatay gabadh gabdha loo yeelay gabadhii madaxa looga dhigay madaxa gabdhaha ka ahayd baa u timid xuseen dhekle waxay tidhi xuseenow adhigii inta gooru goortaa sixa loo galo maalin walba duruwaa hororaa yimaado qaar la dhaca marka xuseen baa isagoo uga jeeda daraawiishta siyaasaddeeda inuu faafiyo islamarkaana gabdhihii dhiiri gelinaya ayaa wuxuu yidhi gabayga maa sidaa nasiidada ma u qaadaano taas daraawiishto aad tidhaahdaan dhul waa adhiga eebbaale eebbiya astaadkaale oo nimanku dilibaale waa niman daraawiisha gaaciya mataanbaale gaaraarshihiibaale cabdallow garaadaale cumar galacyo dheeraale awrala debley baa le suufanon samrayn baa le samawado ka daran baa le inantay caddayd baa le gablamoo iskaga leexo yaan gamas laguu qarin sayidkaa markaa galab galbihii ka mida wuxuu arkay gabdhihii oo qaadaya heestaa markaasuu yidhi yaa idiin sheego xuseenoo habeenkiibuu sayidku yidhi dhurwaagii baa kuu soo geliyey xuseenoo wuxuu yidhi xuseenoo aqoon xume eray baan ku leeyahay awal hore haddaad tidhi eebbaa adduun kale eegana maxuu tidhi aniga adyowga leh inaad laba aflaysaa ma ansixi karaysaa maalloo kalaa tahay mise waad ka adag tahay mise aniga adiga eebbaweyne kale xiga adba waa kuume maanaan abuurayn ma adiga abdaal yahu istaqayga celin kara maalintaana furahela maxaad uga ulmaysaa ilan waa abraahin aaqaba ku diinkiis mise waa ogaadeen aflagaadadiisii mise waa iljeex iyo umuurtuu ku kici jiray cumar waa aboote miyuu eebe leeyahay cabdalla eebe kolay tahay miyuu aalad haystaa hadduu islaam yahay ingiriis ma aadeen oo inamadiisii agoon uguma tariyeen joofayga odaygaa miyuu u culmaayaa inta kale aad sheegtana waa horiya naage adigana uruufyaho anigaaba kaa adag aw iyo ma jeerteen waa ina adeerkay abtirsiinadayduna waa reer ugaadh cumar tan iyo aammanuudii ilig baan fadhihi jiray adigana adoogaa uubataalu degi jiray haddaad aamin doon tahay orod ayar iga guur haddii kale hawooyina adkaysaan ku leeyahay buy intaasaa taasuna ay ku dhammaatay